alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed waxaynu ku soo jirray xadiidkii anase dheeraa ee sekada ku saabsanaa waxaynu maraynay walaa yukhraju fi sadaqati harimatun walaa daatu cawaarin ilaa an yashaaa almusadiqu nusakha qaarkood waxay ku siyaadinayaan walaa taysun walaa yukhraju lama saarayo lagama bixinayo fi sadaqati sadaqada harimatun mid gabowday walaa daatu cawaarin iyo mid ceeb u saaxiiba midnaba la bixin maayo walaa taysun yacni markaa la bixin maayo orgacna la bixin maayo ilaa an yashaaa almusadiqu saadka in la shado iyo in la khafiifiyo labada mid walba waa loo dabdiyey macnuhuna waa kala duwanaanayaa haddii saadka la khafiifiyo oo aan la shadin ilaa an yashaaa almusadiqu daalkana la hoos dhigo waxay noqonaysaa ka sadaqadda markaa ururinaya bimacnaa caamilka ah ayay markaa noqonaysaa inuu doono mooyaane marka ashyaadaa lama qaadayo oo saddexda qayboodbana istisnu waa u noqonaya saddexda qayboodba istisnu waa u noqonaya saadka marka la shado ilaa an yashaaa almusadiqu oo saadka la shado wuxuu istisnu u noqonayaa uun tayska ugu dambeeya walaa taysun ayuu markaa u noqonaya faxlu lghanami lafdigaasina waa jiraa oo waxa weeye markaa neefka qoodha ah markaa lama bixinayo mooyaane markaa ninka sadaqadda bixinaya inuu isagu doono mooyaane oo neefkii qoodh ahaa ee ugu jiray ee uu qoodhnimada ula hadhay dee ilku hayeenkiisa weeyi ishuu ku hayaa sidaas aawadeed yacni isagu inuu doono oo markaa uu doorto inuu bixiyo mooyaane si kale loo bixin maayo marka waxa weeye waxaa loo badiyaa dabdigeeda in saadka la khafiifiya ayaa loo dabdiyaa saddexda umuuroodbana waa u noqonaysaa yacni istisnuu culamada qaar baa waxay yidhahdeen musadiq iyo musadaq baa kala duwanoo musadiq haddii la yahah waa ka sadaqadda bixinaya musadaq haddii la yidhahdana waa ka markaa caamilkaa qaadaya laakiin tafriiqaas adigu culamada badankoodu may dooran ee sidii horeynu sheegnay bay tilmaameen oo waxay yidhaahdeen haddii saadka la khafiifiyo daalkuna ha hoos dhignaadee eh waa caamilkii sadaqada ururinayay ama haddii waxa weeye saadka la shado wuxuu noqonayaa kii markaa bixinayay buu noqonayaa mutasadiq buu noqonayaa ta'diiyo saadkii baa la isku shiday wa fi riqati waxaa ku sugan markaa fidada bimacnaa lacagta waxaa ku sugan rubculcushri rubculcushri rubculcushri baa ku sugan rubuc iyo rubcu kaaduu dabdisaaba waa sax fain lam takun haddaynay markaa ahayn ilaa tisciina wa mi'atan bimacnaa nuquudda ama lacagta aad haysaa haddii aynay ahayn boqol iyo sagaashan mooyaane wax kale haddaanad haynin falaysa fiiha sadaqatun ilaa an yashaaa rabbuha wax sadaqadii markaa kuma sugno kama waajibto ilaa an yashaaa rabbuha ha yeeshee haddii nin kalihi uu doono istisna waa munqatic ha yeeshee haddii nin kalihi uu doono inuu markaa sadaqad ka bixiyo yacni markaa taasi waa fadiilo wey xadiisku waxau inoo sheegayaa fidada waxa la yidhaahdo iyadana markaa zakadeedii baa laynoo sheegaya fidadu waa waxa markaa daraahimtii hore laga samayn jiray oo lacagii waagii hore jiray waxay ahaayeen lacago macdan ah diinaarada waxaa laga samayn jiray dahab daraahimtana ama dirhamadana waxaa laga samayn jiray fida fidada lafteeduna waa markaa waa macdan weeye waa markaa maadada markaa la yidhahdo yacni silfarta yacni qalinna waa la iska yidhaahdaa marka waxaa weeye markaa sidaas ayay ahayd marka xadiisku markuu yihi wa fi riqati rubcu lcushri fidada waxaa ku sugan rubculcushri waxaa soo gelaya fidada nooc kastaba hadday tahay nooc markaa la shiilay ama la garaacay iyo hadday tahay nooc markaa yacni aan la garaacin ee mukasar ah nooc sidiisiia yacni fida un hadday tahay waxaad haysaa rubculcushri baa ka waajiba markay sakada gaadho dabadeed nisaabkii hadday gaadho rubculcushri baa ka waajiba rubculcushriguna waxa weeye toban meelood marka loo qaybiyo haltobnaadkiiba afar meelood loo sii qaybinaya waa haltobnaad bimacnaa toban meelood marka loo qaybiyo meel toban ka mid ah rubuceed baa la bixinaya meel toban ka mid ah rubuceed ayaa la bixinaya marka toban meelood loo qaybiyo meel ahaan baa afar loo sii qaybinaya meel ahaan baa deed la bixinaya sida ugu fudud ee aad markaa u xisaabin kartaana waxay tahay in afartan markaa rubuca ah iyo tobanka markaa rubc cushriga ah inaad labada isku dhufato yacni arbaca fii cashara arbaciin afar marka lagu dhufto toban waxay noqonaysaa afartan bay noqonaysaa xoolahaad haysaa mar hadduu sekagoys yahay afartan unbaad u qaybinaysaa khalaas laba goor waxba qaybin maysid afar iyo toban baad isku dhufatay afar markaa toban ku dhufatay afartan bay noqotay afartankaasaad u qaybinaysaa lacagtaad hayso hadday sekagoys tahay saas yada ah ayaad samaynaysa markaa rubcul cushrigu waa sidaas waa meesha afartanka ka mid a afartan meelood marka loo qaybiyo meel ahaan inaad bixiso inta marka ay ku sekagoynayso lacagtu maanta lacagaha la isticmaalaa waa waraaqo yacni wax markaa daatadeeda markaa u ah yacni qiimo u leh ma ah yacni waxaa qiimo u yeelay heshiinta lagu heshiiyey markaa in la kala qaato baa qiimo u yeelay sidaas aawoodee haddii lacagta laga baxo lacag kale markaa la doorto yacni tii hore waa la qubaya yacni waayo faa'iido ma leh waa qaraadiis heshiinta lagu heshiiyey daraaddeed ayay markaa qiimo ku yeelatay marka maxalkii lacagtii asalka ahayd bay maanta joogtahay oo ay deggan tahay ra'yi markaa odhanaya curdu tijaaraha ayay markaa la mid tahay ama odhanaya waxa weeye waa iska fuluusa oo markaysaga yacni xukumkii ma laha markaa zakada iyo ribada iyo markaa odhanaya waa jiraa laakiin ra'yigaasi waa shaad waa ra'yi baatil oo daciifa weeye waxyaalo badan oo markaa waxa weyaan yani baatilaana ka laazimaya marka lacagta markaa la isticmaalaa ribo waa leedahay oo haddii wax la jinsiya lagu iibinayo waxaa loo shardiyaa lacag kaleoo la jinsiyo la nooca lagu iibinayo dembiyadii mislan bimislin yacni tamaasul inay isleegyihiin baa la shardiyaa inay muta yacni taqaabud jiroo la kala qabsado ayaa la shardiyaa haddii labadaa shardi mid la waayo waa riba zakaduna waa ka waajibtaa marka cilladuna waxay tahay waa thamaniyo oo lacagnimo meesha ayaa taalla lacagtii marka waxa weye faa'iidadii ay tari jirtay oo dhanna waa taraysaa sidaas aawoodee ra'yi baatila weeyaan ra'yiga odhanaya wax riba ah markaysaga ma laha zakana kama waajibto waayo dahab iyo fida la sheegay dahab iyo fida labada midnaba ma ah yacni ra'yigaasi waa ra'yi baatila weeye haddaba markaa waxa weeye maxaa sekagoys u ah haddaynu ku noqonno lacagtii hore ee daraahimta ahayd laba boqol oo dirham ayaa nisaabkoodu ahaay oo ay ku seka goynaysay laba boqol oo dirham baa nisaab u ahaa oo ay ku seka goynaysay lacagaha maanta la isticmaalo waxaa daba loo eegayaa fidadii inay goyn karto oo haddii waxa weeye labadii boqol ee dirham intii fido ahaydee ku jirtay lacagtu hadday goyn karto oo ay goynayso waxay noqonaysaa inay waxa weeye sekagoys tahay haddii labadii boqol ee dirham intii fido ahaydee ku jirtay aynay goynayna oo aynay soo jarayna waxay noqonaysaa inaynay sekagoys ahayn labada boqol ee markaa dirham fidada ku jirtay culammadu waxay yidhaahdeen boqol iyo afartan mifqaal bay ahayd oo fido ah boqol iyo afartan mithqaal oo fido ah ayay ahayd waxaana marka ay noqonaysaa bay dhahaan xagga garaamada haddii lagu eego shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fido ah shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fido ah bay noqonaysaa marka lacagtii goyse shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fido ah bimacnaa lix boqol oo shan la oo garaam oo fido ah lacagtii goysaa waa sekagoys lacagtii intaa goyn weydaana ma aha sekagoys isticmaalka dadku haddaba ay isticmaalaan fidada ayaa aad u yar saas aawadee waxaa dhici karta inaan dhul badan laba garan fidada intaa la eg markaysaa waxa goynaya inaan xoogaa laba fahmin baa suuroobi karta xaaladdii markaa la garan waayo waxaa loo leexanayaa xaggii nisaabka dahabkaa loo leexanaya dahabkana waxaa nisaab u ahaa yacni labaatan mithqaal oo dahab ah ayuu markaa ahaa yacni waxa weeye markaa nisaabkiisa ama sekagoyskiisa waxaynay u dhigantaa sida culammada badankoodu ay tilmaamaan shan iyo siddeetan garaam oo dahab ah dahabkii shan iyo siddeetan garaam gaadhaa waa sekagoys wixii shan iyo siddeetan garaam ka yarina sekagoys ma aha sekagoys ma aha sidaasay adigu markaa culamo badani ay tilmaameen waana sida ibnu cuthaymiin uu sharxulmumtica iyo ku sheegayo wy waana sida saaxibu tawdiix laftiisuna uu sheegayo oo isaguna ku tilmaamayo waxa weeye tawdiixiisa marka waxa weeye shan iyo siddeetan garaam ayaa markaa u sekagoysaa yacni dahabkii lajna daa'ima iyadu markaa waxa weeye qiyaasta wax ka duwan bay tilmaameen xagga dahabka oo waxay yidhaahdeen maya qadarka dahabka sekagoyska intaa waa ka yara badan yahay koob iyo sagaashan garaam oo dahab ah iyo garaam loo qaybiyey toddoba meelood saddex meelood ahaantii intaa hadduu gaadho ayuu sekagoys yahay koob iyo sagaashan garaam iyo waxa weeye garaam loo qaybiyey toddoba meelood saddex meelood ahaantii intaasaa wuxuu noqonayaa yacni muqdurka uu ku saka goynayo dahabku sidaas yadaa bay markaa ku tilmaameen fataawahooda lajna daa'ima yacni qucuud qadayaan yacni baaz iyo cafiifi laakiin calaa kulli xaal sida hore ay culammadu markaa u badiyaan ibnu cusaymiinna waxa uu ku sheegayaa yacni sharxulmumticiisa sidaasaanu markaa ku taxriirinay buu odhanaya waana qiyaas markaa wixii la qiyaasayo oo la miisaamayo bay ku saabsantay marka maadaama dahabka iyo fidadu ay nowcan maa isku xidhan yihiin oo haddii markaa yacni midkood dhiman yahay ka kale wixii laga hayana lagu buuxiyo yacni waa isku dhow yihiin marka sidaas aawadeed yacni markaa nisaabka lacagtu ku saka goynaysaa wuxuu noqonayaa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fida ah lacagta goysa ama shan iyo siddeetan garaam oo dahab ah lacagta goysa ayaa saka goysa waxaanaad u qaybinaysaa un hadduu maalku sakagoys noqdo xooluhu ama lacagtu ay sakagoys noqoto afartanun baad u qaybin hal meel baad bixin afartan markaad u qaybiso meel baad bixin sidaas iyada ah weeya yacni kunkii waxaa laga bixinayaa shan iyo labaatan baa laga bixinaya yacni kunkii dollar waxaa ka baxaya markaa shan iyo labaatan dollar baa ka baxaya afartii kun ee dollar boqol dollar baa ka baxaya waa kada yacni sidaas iyada ah weeye qiyaastu haddaba waxaa jira tambiih masale u baahan baraarujin masaladaasi waxay tahay fataawaha lajna daa'ima waxaa aada ugu soo noqnoqota mas'ale ku saabsan lacagta sekagoyska ahi waxa weeye waa lix iyo konton riyaal oo sacuudiya lacagaha kalena qiyaastooda wixii ka gooya ayaa sekagoys u ah taasi waxay ku dhacday markaa fataawo yacni markaa badan oo kala duwan oo lajna daa'ima ay leedahay iyo markaa mashaayikh ama culamo yacni markaa gaarkoodaba u fatwoonaysa markaa oo marka ahlulfatwaha ka mid ah ayaa markaa sidaas iyadaa fatwooday oo culammada waaweyn ee sacuudiga ka mid a taasna waxaa dhacay markaa khalad yacni loo fahmay hadalkaas yacni si ansax ahayd oo dadka qaar waxay u qaateen markii la yidhi yacni lix iyo konton markaa riyaal oo sacuudiya in loo jeedo riyaalka waraaqaha ah muraadkuna sidaas maaha ee waxay u jeedeen markay sidaa leeyihiin riyaal fida a baa jira oo isagu macdantii ka samaysan fidada ahaa oo baananka yaalla kaas baa jira ka ay sheegayaanoo wax ku qiyaasayaanna kaa weeye waa riyaalaad fida ah ee maaha riyaalaadka markaa awraaqdaa maaha marka sidaas aawadeed fataawahooda qaarkoodna waa ku caddeeyeen inay riyaalaadka fidada uga jeedaan markay lix iyo kontonka markaa riyaal ay leeyihiin riyaalaadka fidada ah inay uga jeedaan ayay markaa ku caddeeyeen markaa fataawahooda qaarkoodna haddaad markaa fataawa lajna daa'ima aad markaa eegto yacni qaybta sekada ku saabsanna sidaas iyadaa baad ka helaysaa marka waxaa weeye calaa kulli xaal taas waxa weeye in loo qaato ma aha lix iyo konton markaa riyaal oo marka waxa weeye waraaqa ah yacni marka in loo jeedo waayo qadarkaasi markaysa waxa markaa ma aha meeshii manaadka sharcigii ku xidhnaa manaadka sharcigii meeshuu ku xidhnaa ma aha ee khulaasadu waxay tahay lacagtaa waxaa laga eegayaa labadaa nisaab mid baa loo eegayaa ama fidadii markaa wixii goynaya oo shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fida ah yacni ahaaday wixii jara ee gooyaa waxay yihiin markaa waa seka goys ama xagga dahabkaa loo celinayaayo shan iyo siddeetan garaam oo dahaba lacagta goysaa waxay tahay sakagoys weeyaan waman balagat cindahu kay markaa agtiisa gaadho min alibili geela xaggiisa markaa iyadoo ay ka mid tahay sadaqatu ljadacati yacni jadacada tii ilka jabsatay markaa sakadeedii sakadii markaa lagu bixinayay ta ilka jabsatay tii markaa geeliisu uu gaadho walaysat cindahu jadacatun waa shan jirgale jadacadu afar sanaay dhammaystiratay kii shanaadna waa gashay walaysat cindahu jadacatun taa shan jirka ah ee shan jirgalaha ana aan haysan wa cindahu xiqatun yacni mid sanad ka yar buu haystaayoo markaa iyadu afar jirgala ah shan jirgalihii ma haysto jadacada ahaa laakiin afar jirgalo qaalin ah buu haystaa fa innahaa tuqbalu minhu waa laga aqbalayaa alxiqatu yacni qaalinta afar jirgalaha ah waa laga aqbalaya waa laga qabanaya wayajcalu macahaa waxa uu markaa ka yeelayaa markaa la jirhkeedao ku darayaa shaatayni laba neef oo adhi ah in istaysarata lahu hadday u fududaato hadday u sahlanaato inuu laba neef oo adhiya ku daro waa ku daraya aw cishriina dirhaman haddaan laba neef oo adhiya inuu ku daraa aynay u suuroobin waxa uu ku darayaa labaatan dirham buu ku daraya labaatan dirham buu ku daray ilaaba ilaa labada inuu mid ku daraa waa khasab waajib weeye ama laba neef oo adhiya waa inuu raaciyaa ama labaatan dirham waa inuu raaciyaa waman balagat cindahu kay agtiisa gaadho sadaqatulxiqati yacni zakadii markaa lagu bixinayey qaalinta afar jirgalaha ah walaysat cindahu alxiqatu qaalintii afar jirgalaha aydna aan haynin oo agtiisa aynay ahayn wa cindahu aljadacatu mid sanad ka weyn buu hayaa oo shan jirgala ah afar jirgalaa markaa ku waajibay qaalin ah dabeedna afar jirgale ma hayee shan jirgaluu hayaa fa innaha tuqbalu minhu aljadacatu qaalintaa markaa yacni shan jirgalaha ah waa laga aqbalaya wa yuctiihi almusadiqu bitakfiifi saad cishriina dirhaman waxa uu siinayaa almusadiqu ka sadaqada ururinayaa ee qaadayaa waxa uu siinayaa cishriina dirhaman labaatan dirham buu u celinayaa aw shaatayni ama laba neef oo adhiya buu u celinayaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa xadiiska ku soo wariyey waxa uu tilmaamayaa qadarkan dambana yacnii xaggii markaa geela ayaa lagu noqday oo haddii waxa weeye qaalintii ku waajibtay aanu hayninee qaalin sanad ka yar hadduu hayo qaalintaas sanadka ka yar ayuu bixinayaa ha yeeshee wuxuu ku darayaa wax layahay jubraan kabis waa inuu kaba qaalintii ku waajibtay yacnii qaalin sanad ka yar buu bixiyey wuxuu ku kabayaa oo sii raacinayaa oo sakadii ka dhiman laba neef oo adhiya laba neef oo adhiya ayuu markaa ku darayaa oo raacinaya ama labaatan dirham buu ku darayaa yacni dirhamkani markaysaa waxaan waxa uu yahay kaynu dee hadda naqaano ma ah waa dirhamkii fidada ahaa weeye marka waxaa ugu sahlan laba neef adhiya inuu raaciyo culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen labaatanka dirhamna waxay tahay waa markaa yacni qiimihii markaa labada neef weeye calaa haada haddii saas lagu socdana waxay noqonaysaa hadduu laba neef adhiya waayo laba neef adhiya wax gooya oo dhexdhexaad ah ayuu markaa ku daray haddii neefkii qaalintii ku waajibtay qaalin sanad ka weyn hadduu hayo oo mid markaa la-eg aanu haynin xaaladdaana waa bixinayaa laakiin ninkii sadaqada qaaday waa inuu u soo celiyaa labadii neef waa inuu u soo celiyaa laba neef waa inuu u soo celiyaa marka waxaa weeye meeshan mas'aladan la yidhaahdo jubraanka ama kabista markaa yacni la kabayo waxay markaa yacni ku timaadaa uun geela bay markaa yidhahdeen culammadu waayo axaadiista waxay ku soo aroorteen xagga geela ayay ku soo aroortay xadiiskana calaa kulli xaal waa xadiis muhima waana xadiis saxiixa weeye yacni markaa culamada qaar baa doonay inay xadiiska sixadiisa ka hadlaan laakiin waa xadiis marka waxa weeye a'imo fara badani ay markaa saxiixiyeen oo bukhaari markaa ka mid yahay bale ibnu cabdilbar waxa uhi wa ashbahu shayin marka bilmutawaatir yani ashbah bilmutawaatir litalaqi nnaasi lahu bilqabuul yacni mutawaatir buu markaa xadiidkani shabahaa culammadu siday qabuulka ugula kulantay daraaddeed yacni markaa waxa weeye ay u wada qaadatay xadiidkan waxa uu yahay markaa mid mutawaatirka shabaha weeyaan xadiidka lix boqol iyo kow wa can mucaadi bni jabali radia allahu canhu mucaad waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayh wasalam nebigu bacatahu ila alyaman inuu yaman u dirayo fa amarahu nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam an ya'khuda min kulli halaaiina baqaratan inuu markaa ka soo qaado min kulli halaaiina baqaratan yacni soddon kasta oo baqaratan markaa yacni lo ahaaday sac ahaaday yacni soddon saco kasta inuu ka soo qaado tabiican yacni inuu ka soo qaado tabiican mid markaa hooyadii raacay bimacnaa waxa weeye yacni qaalin markaa laba jirgalaa inuu ka soo qaado aw tabiicatan ama waxa weeye qaalin markaa laba jirgala ah inuu ka soo qaado labada marka waxa weeye mid ahaanu ama tabiic ama tabiico bimacnaa dhadig iyo lab kii la doono in laga qaadi karo ayuu xadiisku tilmaamaya oo min kulli arbaciina musinnatan waxaa kale uu nebigu amray sala allahu alayh wasalam afartankii kastana inuu ka soo qaado musinnatan qaalin markaa saddex jirgala ah afartankii kasta ee lo'da ahaa inuu ka soo qaado qaalin saddex jirgala ah wa min kulli xaalimin dirhaman mid kastaoo waxa weeye qaan gaadhayna inuu ka soo qaado oo gaalada ahlu jizyaha ka mid ah diinaaran diinaar inuu ka soo qaado wa min kulli xaalimin diinaaran mid kasta oo qaangaadha xaalim bimacnaa muxtalim mid kastaoo qaangaadhana inuu ka soo qaado diinaaran diinaar inuu ka soo qaado aw cadlahu ama diinaar wax u dhigmo oo macaafira yacni waxa weeye dharka markaa macaafir loo nisbeeyey yacni ahaaday yacni dharka yaman lagu sameeyo ee meesha macaafir markaa la yidhaahdo loo nisbeeyey ee ahaaday rawaahu lkhamsatu waxaa soo wariyey shanta imaam axmed iyo afarta asxaabu sunan wallafdu liaxmeda lafdiguna wuxuu u sugnaaday yacni imaam axmed ayuu lafdigu u sugnaaday waxasanahu tirmidiyu tirmidi xadiidka waa taxsiiniyo waa ku xasannimo xukumo wuxuu yihi xadiidku waa xasan wa ashaara ilaa ikhtilaafin fii waslih waxa uu tilmaamay yacni khilaaf ku sugan xagga markaa xidhiidhkiisa ku sugan inuu xadiisku muttasil iyo xidhiidhsan yahay khilaaf ku suganna waa sheegay wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiiska waa saxiixiyey waalxaakimu xaakimna waa saxiixiyey xadiiska markaa culamo badan ayaa markaa quwaysay tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaakim sheikha inoo sheegay xaakim waxa uu ku saxiixiyey marka calaa sharti shaykhayn oo waxa uu waa saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabina waa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma waxaa saxiixiyey ibnu cabdilbar oo tamhiidka iyo istidkaarka labadaba waa ku saxiixiyey tamhiidka wuxuu ku yihi biisnaadin muttasilin saxiixin haabitin min gayri riwaayati taawuus yacni riwaayada taawuus riwaaye aan ahayn inuu ku asaxay buu tilmaamaya riwaayada markaa taawuus riwaaye aan ahayn inuu ku asaxay buu tilmaamaya hadalka hadal la mida ayuu ku yidhi istidkaarka oo waa sanad muttasila oo haabita buu ku yidhi waxaa taxsiiniyey nawowi oo khulaasada ku taxsiiniye oo yidhi xadiisku waa xasan oo waxau yihi wa fii riwaayatin lilbayhaqiy biisnaadin xasan waxaa saxiixiyey ibnu bataal sida uu xaafid ibnu xajar ba ku soo raraya fatxulbaariga laakiin ha yeeshee tawacaqub buu ku samaynaya oo odhanaya markaysa waxaan markaa yacni inqitaac ku jira markaa uu ishaaraya laakiin waxa weeye xadiisku markaa inuu turuqdiisa ku asaxayo ma diidin ee waxa uu ihi tirmidi wuxuu u taxsiiniyey shawaahiddiisa daraaddeed marka taa inuu sallimayo ku tusinaysa waxaa markaa yacni saxiixiyey ibnu taymiya oo waxa uu yihi qad istabata can mucaad markaasuu xadiiska sheegay waa ka sugnaatay buu ihi yacni majmuuc fataawaha waxa markaa waxa weeye isaguna ishaaray ibnu daqiiq alciid inkastaanu jasminin oo waxa uu ihi masruuq hadduu wax ka maqlay mucaad arrinku waa sida markaa uu xaakim u sheegay weeyaan buuri marka waxa weeye mucaadna wax waa ka maqlay marka xadiisku waxau yahay xadiis haabita weeyaan tirmidi iyo daara qudniyo waxay arjixeen riwaayada irsaalka ee mursalada ah oo markuu tirmidi taxsiiniyey waxa uu ihi marka waxa weeye qolyaha qaarkood inay irsaaliyeen xadiiska inay mucaad sheegin buu markaa sheegay dabeedna waxa uu ihi marka waxa weeye sidaasaa sixa badan bimacnaa sawaabnimo badan buu ujeedaa waxaa kaloo xadiiska istinkaaray abu daawuud marka albanina xadiiska waa saxiixiyey marka calaa kulli xaal xadiiskani waa xadiis yacni markaa saxiixa wey xukumka uu xadiisku tilmaamayo waxa uu xadiisku sheegayaa lo'da iyo nisaabkeeda lo'da waxa markaa nisaab u ah oo ay ku saka goysaa soddon soddon wixii ka yar oo lo ah zaka kama waajibto zako kama waajibto axaadiis kale oo markaa sidaas iyada a markaa laga fahmayaana waa jiraan oo iyadu ku xasirinaysa soddon wixii ka yarba markaa tilmaamaysa inaan zaka ku sugnayn ilaa soddon ay gaadho inaan zaka ku sugnayn sheegaysaa kuwaasna waa soo arooreen saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen sidaa uu xadiisku sheegayo qawl shaada odhanaya ayaa jira konton baa lo'da ku saka goysaa laakiin xadiiskana waa khilaafsan yahay jamaahiiru ahlicilmi siday ku tageenna waa khilaafsan yahay soddon bay ku saka goysaa yacni waxaana laga bixinayaa yacni markaa qaalin laba jirgala ah ama qaalin yacni markaa waxa weeye laba jir gala ah oo lo ah afartankiina waxaa laga bixinaya waxa weeye mid marka waxa weeye qaalin saddex jir gala ah ayaa markaa laga bixinaya sidaas yada ayay markaa ku yacni markaa ay tahay nisaabkeedu iyo qadarka laga bixinayaaba marka dambena waxaa la xisaabinaya un inta ku jirta ayaa markaa la xisaabinaya inteebaa afartan ku jirta ama inteebaa soddon ku jirta taasaa la xisaabinaya wa min kulli xaalimin dinaaran aw cadlahu macaafiriyan cidlahu iyo cadlahu labada mid walba waa loo dabdiyey macaafiriyan miimku waa kor dhigan yahay godaalka nusakha qaarkood ay godeen waa khata' madbaciya waa calaa wasni masaajida macaafira waana maryo weeye marka waxa weeye ruux kasta oo qaangaadha oo ahlu dimaha ka midi waxa uu bixinayaa diinaar ayuu bixinayaa oo jizye ahaan looga soo qaadaya xataa yuctu aljizyata can yaddin wahum saakhiruun oo waxaa jira waxa la yidhaha gibir marka gibirka gaaladu hadday bixiso waa laga qaadayaa gibirka dagaalkana waa laga daynaya waa la dhowraya qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyawmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yaddin wahum saakhiruun marka hadday waxa weeye ahlu jizye yihiin oo jizyadii bixiyaan wax dambe markaysaga waxa lama yeelayo dagaalkii waa laga joojinaya laakiin murtadiinta gaalada ah ee muslimiin ahaan jiray ee dabeedna gaaloobay iyagu wax markaa ahlu jizye ma aha wax jizye oo laga qaadayaana ma jiro wax jizyaa oo gibro in laga qaado oo la daayo yacni taas iyadu ma jirto shaqa kuma laha marka waxa weeye jizyada carabta waxa weeye mushrikiintaana waxay markaa jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan inaynay ahlu jizye ahayn oo islaamnimo mooyaane wax kale inaan laga aqbalayn wax gibira inaan laga qaadayn oo lagu daynayn sidaas yadaabaa jamaahiiru ahlicilmi ay markaa ku tageen ama gaalada kale hadday ahlu kitaab yihiin oo aayaddu nasgaraysay hadday majuus yihiin oo axaadiistu marka ay sheegtay hadday gaalada kale marka ay yihiin oo cumuumka xadiiska markaa laga qaadanayo burayda yacni iyagu marka waa ahlu jizya waa laga qaaday jizyaduna baabay leedahay halkeeda inoogu iman doontaa marka ruux kastoo qaangaada waxaa laga qaadayaa dirham sibyaanta iyo ruuxaan dadkaan qaangaadhka ahayn jizyada lagama qaado haddii markaa danaaniir aanu bixinna yacni dhar waxa weeye markaa gooya diinaarka waa inuu bixiyaa dhar diinaarka qiimihiisu yahay waa inuu bixiyaa waxaana dharka markaa macaafiro la yidhahda yeman loo sameeyo markaa loo gaar yeelay mucaad meesha loo dirayo yeman bay ahayd dee yemanna waxa weeye dharka lagu sameeyaa u qaalib ahaa marka sidaas iyada ah weeya ee zakada waxa weeye waxaad arkaysaa sida badan waxaa laynoo sheegayaa markaa waxaa lagu bixinayaa waa marka xoolaha noocooda dhadig nooca lab laba meelood baa laynoo sheegay looda waa lagu bixinayaa soddonka markaysaa waxaa looda ah waa lagu bixin karaa markaysaa waxaa qaalin ama dibi yacni markaa waxa weeye laba jirgala ah dibi markaa laba jirgala ah waa lagu bixin karaa mid labaadna waa soo aroortayoo ruuxii waxa weeye markaa shan iyo labaatan geela ruuxii haystay ama markaa ilaa shan iyo soddon markaa geela ruuxii haystay yacni waxaa markaa ku waajibtay inuu bixiyo yacni qaalin laba jirgala ah yacni qaalin geela oo markaa laba jirgala ah inuu bixiyo ayaa markaa saarayd isagana waxaa la yidhi hadduu waayo ha bixiyo qaalin saddex jirgala ah marka labadaa meelood baa laynoo sheegay in markaa lagu bixinayo culamada qaarkoodna waxa weeye istimbaatan waxay yidhaahdeen suuro saddexaad bay ku dareenoo waxay yidhaahdeen xaaladda waxa uu haystaaba waxa weeye waa markaa lab un oo wax dhadigba ma haysto wax dhadigba ma haysto xaaladda noocaasana waa ku bixin karaabay markaysagaa jamaahiirta culammadu ay yidhahdeen xadiiska lix boqol iyo laba wa can camri bni shucayb waxaa laga soo wariyey can abihi uu ka warinayaa can jaddihi aabbihiina marka awowgii uu ka warinayaa qaola inuu yidhi awowgiioo cabdilaahi ibnu camar marka ibnu caas ahaaday waa awowgii labaad weeye aabbihii buu awow ruma u yahay waa camru ibnu shucayb ibnu maxamed ibnu cabdillaahi ibnu camr ibn alcaas marka aabbihii oo shucayb ibnu maxamed ahna waxa waa ka maqlay awowgii waxa weeye cabdillaahi bni camr bn alcaas waxbuu ka maqlay sida xaakimba uu ku taxqiijinayo mustadragiisa ahlu cilmiga kalena ay u sheegeen qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxau ihi tu'khadu sadaqaatu lmuslimiina sadaqooyinka muslimiinta waa la qabtaa oo waxaa lagu qaadaa calaa miyaahihim biyahoodaa lagu qaadaa bimacnaa halka biyaha iyo dararka ay ku cabbayaan halkaasaa lagaga qaadaa sekada rawaahu axmed imaam axmed baa soo wariyey xadiiskan waxa weeye camr bnu shucayb can abihi can jaddi imaam axmed iyo tayaalasi iyo bayhaqi intuba waa soo wariyeen waxaa kaloo soo wariyey ibnu maajah laftiisuna waa soo wariyey oo xadiiska isaguna waxa weeye waa marka yani waa soo wariyey inkastoo dariiq kale marka uu yahay dariiqa marka ibnu maajah waxaanuu yahay xadiisko yani xadiis marka qawiya ayuu yahay khaasatan marka ariiqa marka camr bnu shucayb can abihi can jaddi shawaahidna waa leeyaha oo waxaa shawaahidda ka mida yani ka ka dambeeya iyo yani xadiis kaleo caaisha laga soo wariyay labaduba shawaahid bay noqonayaan ka ibnu maajah waxa marka uu busiri marka waxa uu odhanayaa isnaadun daciif lidacfi usama yani usamat bnu zayd dacfigiisa daraaddeed buu markaysaga marka u yahay usaamat bnu zayd maaha saxaabigii waa nin dambe wey oo sanadka xadiiska ku jira marka ninkaas ayaa daciifa ku jira buuri laakiin calaa kulli xaal xadiisku shawaahid buu leeyahay shawaahiddiisana waxaa ka mid a xadiis caaisha laga soo wariyey oo tabaraani awsad ku soo saaray bayhaqina uu soo wariyey ibnu jaaruud uu soo saaray min طariiqi cabdillahi bni saalix bni muslim alcijli qaala xadaana cabdulmalik ibni muxamed ibnu abi bakrin can camihi cabdillahi bni abi bakrin can curwata can caaishata qaalat qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam tu'khadu sadaqaatu ahli lbaadiyati calaa miyaahihim wa afniyatihim waxa uu xadiisku sheegayaa in caaisha ay tidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi sadaqooyinka markaa zakooyinka markaa reer baadiyuhu ay bixiyaan waxa markaa lagu qabtaayoo bimacnaa lagaga qaadaa calaa miyaahihim dararkooda bimacnaa maalintay darkooda joogaan iyo biyahooda joogaan iyo wa afniyatihim yacni garoommada ku dhodhow ee mica banaan bannaanka agtooda ah ee ku dhowee hortooda ah ayaa lagaga qaadaa wa lafdu libni ljaaruud lafdigaasna wuxuu u sugnaaday ibnu jaaruud haythami waxa uu ka odhanayaa yacni markaa majmaca isnaaduhu xasan xadiiska sanadkiisu waa xasan sidaas iyada ayuu odhanaya xadiiska lix boqol iyo saddex wali abi daawuuda abi daawuud waxa u sugnaatay weliba markaa xadiiskaas hore yani waxa weeye marka albaniya markaysaga waa saxiixiyeen oo marka waxa weeye waa quweeyeen wali abi daawuud abi daawuud waxaa u sugnaatay walaa tu'khadu sadaqaatuhum ila fii duurihim sadaqooyinkooda markaa lagama qaado ilaa fii duurihim guryahooda mooyaane meel kale lagagama qaado guryahooda mooyaane meel kale zakooyinkooda lagagama qaado taana waxaa soo wariyey abu daawuud la wariyey imaam axmed iyo bayhaqi iyo ibnu jaaruud ayaa intuba la wariyey ibnu muraqin waxau odhanayaa rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan abu daawuud baa wuxuu ku wariyey sanad xasana oyuu ku wariyey tuxfada ayuu saa ku odhanaya shawkaanina waxau yidhi xadiiska sanadkiisa waxaa ku sugan maxamed ibnu isxaaq yani saaxibu siira waqad cancan waana cancaneeyi bimacnaa wuxuu ishaarayaa mudallis buu ahaa marka xadiiska halkaa dacfi baa ka soo gelaya uu tilmaamay laakiin sidaynu dib ka sheegi doonno yacni markaa dariiqa cancanada ka madran baa jira oo uu samaac tasriixinayo maxamed ibnu isxaaq sidaas aawoodee xadiis xasana ayuu noqonayaa daatadiisa marka loo eego axaadiista kale ee marka la macnaha marka loo eegana wuxuu noqonayaa saxiix waxaa kaloo saxiixiyey axmed maxamed shaakir tacliiqa uu musnadka ku leeyahay waxaa kaloo saxiixiyey albani yacni saxiixuljaamica iyo markaa saxiixa sunanka abi daawuudka shucayb arnauud baa isaguna sanadkiisa taxsiiniyey xuweyni ayaa waxau ihi sanadka axmed waa xasan maxamed ibnu isxaaqna saraxa bitaxdiid fii mawdicin cinda axmed yani mawdic markaa imaam axmed agtiisa ayuu waxa weye musnadka ku yaala ayuu taxdiis xadaanii uu tasriixiyey oo aanu cancana ku kaaftoomin weliba markaa dariiq kale oo mutaabacaynayaana waa jiraa saasuu kawsulmakduudka ku tilmaamay marka calaa kulli xaal labada xadiis waa iswaafaqsan yahin labadubana waa saxiix macnaha ay tilmaamayaanna waxa weeye zakada waxaa lagaga qaadaa muslimiinta sekada la sheegayaana waa sekada markaa reer baadiyaha laga qaadaayo waxaa lagaga qaadaa waxa weeye guryahooda iyo yacni markaa dararkay ka cabbayaan oo ciddii sekada ururinaysa intay waxa weeye meel ka fog fadhiisato odhan mayso xoolaha soo kaxeeya oo halkan iigu keena waayo dhibaata ugu sugan yacni markaa dadkii xoolaha markaa lahaa dadkii xoolaha lahaa dhibaata ayaa ugu jirta sidaas aawadeed meesha sekada lagaga qaadayaa waa in guryahooda loogu tagoo lagaga qaado ama dararka ay ka cabbayaan loogu tagoo lagaga qaado sidaas yadaa weeye yacni meesha yacni sekada lagu lagaga qaadaya sekadana markaa waxa laga bixiyo waxay culammadu u qaybiyaan marka amwaal baatina iyo amwaal daahira xoolaha marka waxa weeye marka uu nebigu sala allahu aleyh wasalam dadka u diri jiray caamiliinta uu odhan jiray sekada ka soo ururiya waxay ahaayeen xoolaha nool ee marka waxa weeye ayay ahaayeen waayo xoolaha nooli waa xoola muuqda laakiin axaadiista kuma soo aroorin inuu waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam lacagta iyo tijaarada iyo waxyaalaha ku saabsan intuu dad u gaar yeelay inuu yidhi markaa sekada ka soo ururiya taasi markaa ma dhicin waayo waxay yidhahdeen culammadu waxay xisaabsan tahay lacagaha iyo waxyaalahaasi markaa waxaweye xoolo markaa qarsoon oo kale ay xisaabsan tahay oo qadarkeedi iyo waxeedi markaysaga ma muuqanayaan marka sidaas aawadeed dadka markaa iimaankooda laysaga tala saartay oo lagu eegaa inay markaa iyagu yacni markaa iska bixiyaan ha yeeshee xoolaha nool ayay markaa ahayd cidda waxa weeye markaa loo gaar yeeli jiray yacni caamiliinta xadiiska lix boqol iyo afar wacan abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau uhi laysa cala almuslimi qofka muslimkaa ma saara fii cabdihi addoonkiisa yacni kama saara walaa fii farasihi iyo faraskiisa toonna sadaqatun wax markaa sadaqa ah bimacnaa wax zakaa inuu ka bixiyo addoonkiisa iyo faraskiisa inuu wax zakaa ka bixiyaa ma saara rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey walimuslimin waxaa u sugnaatay oo muslim uu soo wariyey laysa fi lcabdi sadaqatun ilaa sadaqatu lfitri laysa fi lcabdi addoonka markaa kuma saabsana sadaqatun wax sadaqa ah ilaa sadaqatu lfitri sadaqada markaa sadaqada sadaqada markaa afraadda mooyaane waa zakaatulfitriga ta la yidhaahdo waa zake markaa jidhka laga bixinayo weeye zakada noocaasa waata marka ee ciidul yacni fitrigu la bixiyo weeyaan zakaatulfitriga weeyaan oo zakadii baa waxaa loo qaybiyaa zakaatlbadan iyo zakaatulmaal markaa zakaa zaka markaa xoolo yacni zakadii xoolaha laga bixin jiray addoonka ma saaro in laga bixiyaa markaa laazim ma aha laakiin sadaqada markaa zakaatulfitriga la yidhaahdaa iyadu markaa waa waajibtaa waxaanay ku waajibaysaa oo bixinaya addoonka cidda leh oo sayidkiisa abay ku waajibaysaa ee isaga markaa inuu bixiyo waajib kuma aho addoonka ma saara isaga waayo addoonku dee waxaa mulki mustaqila isagu ma laha markaa sayidkiisa ayay waajibkaasi ka saaran yahay axaadiista qaarkood ee zakaatulfitriga inoogu iman doontaana waa ku caddahay in markaa uu ka bixinaayo sayidkiisa uu ka bixinaayo marka xadiisyadan waxaa laga qaadanayaa maadaama la yidhi qofkii muslimka ahaa addoonkiisii iyo faraskiisii wax sako oo xoolo laga bixiyo inuu ka bixiyaa waajib kuma aha waxa ay ku tusinaysaa in waxa weeye taas waxyaalaha loo cafiyey inay tahay iyadoo maalkii uu ka mid yahay sakaduna xoolaha ay ka waajibta haddana xoolaha wax laga istisnooday ayaa jirta oo in markaa zake laga bixiyaa aynay markaa laazim ahayn allaahuma ilaa addoommadii markaa hadduu ka tijaaraysanayo addoommadii markaa tijaaro markaa hadduu u haysto oo inuu iibiyo markaa uu doonayo ama ha yaraadaan ama ha badnaadaane markaas wuxuu ka bixinayaa sakadii curudu tijaaraha ahayd ayayuu ka bixinayaa laakiin haddii aanu ka tijaaraysanayninee khidmada iyo markaa yacni lahaanshaha uu isaga haysto wax markaa zakaa inuu ka bixiyaa waajib kuma aha fardaha qudhooda waa saas si la-eg hadduu ka tijaaraysanayo tijaaro marka ay tahay oo uu farasyadii markaa iibinayo oo uu doonayo markaa qaaligaroobaan inuu sii iibiyo uu sidaas iyadaa uga jeedo markaana wuu ka bixinayaa markaa zako oo sakadii curudu tijaaraha ahayd buu ka bixinayaa waxyaalaha baayac mushtarka sakadii laga bixin jiray ayuu ka bixinayaa laakiin haddii kale wax markaa zakaa inuu ka bixiyaa ma saara waxaanay ka mid tahay waxyaalaha markaa loo cafiyey bay ka mid tahay oo sida badan zakada waxaa laga waajibiyey xoolaha siyaadaya ee markaa wax soo saaraya laakiin xoolaha markaa waxa weeye aan iyagu markaa waxba siyaadaynin sidooda iska ah sida khaalibka ah zake lagama waajibin culammada qaarkood oo qaacida inay ka dhigaan doonay waa jiraan oo dabeed waxyaalaha qaarkood oo axaadiistu ku soo aroortayna inay ku radiyaan doonay sida waxa weeye markaa zakaatulxuliya oo kale yidhi markaa xoole siyaadaya maahe waa amwaalun lilqunya waa xoolo la yska haysta markaa weeye marka waxa weeye laakiin taasi sax ma aha oo in yacni markaa wixii nusuusta ku soo aroortay in lagu radiyo markaa arrin yacni ama qiyaas ama wax la mida lagu keenay yacni mid saxa markaa ma aha oo wixii nusuusta ku soo aroortay waa in sideeda loo qaataa waynu u tegi doonaa zakaatulxuliyi waxyaalaha ku saabsan iyo adilada ay leedahay xadiidka lix boqol iyo shan waa can bahz ibni xakiimin waxaa laga soo wariyo can abiihi can jaddii aabbihii uu ka warinaya aabbihiina awowgii uu ka warinaya qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay waxa uu yidhi fii kulli saa'imati ibilin fii arbaciina bintu labuun fii kulli saa'imati ibilin waa isu idaafaysan yahay geela kiisa foofa dhammaantood waxa ku sugan ka beddelo fii arbaciina afartan markaa waxa ku sugan geela bintu labuunin inahooyo caanalay baa ku sugan oo yacni in la bixiyo qaalin laba sano markaa dhammaystirato tii saddexaad gelaysa la yacni saddex jir gale qaalin ah in laga bixiyo ayaa ka waajibay laa tufaraqu lama kala geeyo ibilun geel can xisaabihaa xisaabteedii markaa lama kala geeyo ee waxa weeye intay noqoto waa loo xisaabiyaa man actaahaa kii markaa sakada bixiyo mu'tajiran biha isagoo ajar ku raadinaya kii u bixiya falahu ajruha ajarkeeda ayuu leeyahay waman manacahaa kii sakada diidoo bixin waaya fa innaa aakhiduuha annagu waa ka qaadaynaa buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa shatra maalihi sakadii intaannu ka qaadno ayaan wa shatra maalihi xoolihiisa kala badh badhna yacnii qayb ka mida xoolihiisana weliba aanu ka qaadayna casmatan min casamaati rabbina ama casmatun ay haadihi ama tilka taasi casmatun waxa weeye waa markaa yacni go'aan weeye waa arrin markaa jiddiyo adag weeye oo min casamaati rabbina waxyaalaha u rabbi gooyey yacni ka mida weeyaan laa yaxillu liaali muxammadin minha shay laa yaxillu ma xalaal ahaa liaali muxammadin reer muxamed ugama xalaal ahaa minhaa sakada xaggeeda shay un wax ka midii xalaal uma aha rawaahu axmedu imaam axmed ayaa soo wariyey wa abuu daawuuda waannasaa'iyu baa soo wariyey wasaxaxahu alxaakimu xaakimna waa saxiixiyey wacallaqa shaaficiyu shaafici wuxuu ku xidhay alqowla bihi yani macnaha uu xadiidku sheegayo odrhodka la odhanayo calaa hubuutihi sugnaanshaha uu xadiidku sugnaaday ayuu ku xidhay oo waxau idhi xadiidkan hadduu sugnaado waa markaa odhan lahayno waa ku tegi lahayn xadiidkan culamo badan oo kalena waa soo wariyeen oo cabdurasaaq oo musanafkiisa ku soo wariyey ibnu abi shayba oo musanafkiisa ku soo wariyey xaakim iyo bayhaqi ibnu khusayma tabaraani intuba waa soo wariyeen xadiidkana culammada qaarkood waxay ka hadleen sixadiisa oo shaafici waxa uu yacni tilmaamay oo ka soo raray culammada muxadisiintu xadiidka inay daciifiyeen buu soo raray oo waxau idhi laa yuhbituhu ahlulxadiisi ahlulxadiisku xadiiskan ma sugaan ee way daciifiyaan walow habata qulnaa bihi hadduu u sugnaan lahaa xadiidkanna waa odhan lahaynoo manduuqa uu sheegayaanu ku tegi lahay ibnu xasmi laftiisu waa daciifiyey oo muxallaha ayuu isaguna ku daciifiyey culamo badan oo kalea see saxiixisay xadiiska oo quwaysay culammada markaa xadiiska quwaysay waxaa ka mid a ibnu khusayma oo saxiixiyey xaakim oo saxiixiyey dahabi oo isaguna markaa ku waafaqay yaxya bnu maciin ayaa la weydiiyey baasi bnu xakiim can abiihi can jaddihi waxa uu soo wariyo fa qaala wuxuu yidhi isnaadun saxiixun ida kaana duuna bahsin hiqa haddii bahsi bahsi waxa ka sokeeye markaa ka soo warinaya ay siqo yihiin sanadkiisu saxiix buu noqonayaa buu yidhi imaam axmed iyo markaa isxaaq labaduba waxay ahaayeen xadiidkan oo kale markaa xadiidka baasi qaar xujaysta ayay ahaayeen imaam axmed waxa uu yidhi xadiidku waa saalixulisnaad ayuu yidhi oo sanadkiisu waa saalix bimacnaa waa xasan buu u jeedaa imaamu nawowi waxa uu yidhi isnaadkiisu ilaa bahsi laga gaadhaayo waa saxiixun calaa sharti albukhaariyi wa muslimin saasuu majmuuca ku yidhi waxaanu ku yidhi khulaasadana sanadkiisu ilaa bahsi laga gaadhaayo waa saxiix buu markaa u yidhi laakiin bahsi waa la ysku hayaa laakiin raajixu calaa kulli xaal waxay tahay siday jamaahiirta culammadu ku dareereen in waxa weeye markaa uu yacni xadiiskiisa la quweeyo la taxsiiniyo saasay u badan tahay marka macnahaasuu ishaaraya waxa uu ishaaray ibnulmulaqin xadiisku inuu qawi yahay khulaasat albadri muniirka ku ishaaray ibnu daqiiq alciid ilmaamka ayuu isaguna ku saxiixiyey sida markaa kitaabu nasiixa oo lilalbaani u sugnaadayba ku sugan yacni imaamu dahabi isaguna waxa uu yidhi xadiiska baazi waxa uu yahay mid sixada ku dhow weeyaan waana naqliga dheer ee markaysaga uu soo naqlinaya muxaqiqo ayaa markaa hadalkaasi ku jira markuu ibnu xibbaan radinaayo waxaanu markaa u yidhi xadiiskiisu qariibun min asixati sixada ayuu u dhow yahay saasuu kusoo gebagabeeyey waxaa kaloo xadiiska saxiixiye ibnu cabdilaadi muxararka ibnulqayim ayaa isaguna saxiixiyey xadiiska sida uu ka soo raraya saaxibu tawdiix albani baa isaguna taxsiiniyey marka xadiiskani calaa kulli xaal waa xadiis qawiya oo xasana weeyi xadiisku wuxuu ku tusinayaa waa midda koowaade in markaa geela in loo shardiyo wax markaa foofitaan la yidhaahdo oo hadduu markaa yahay mid markaa calaf la siiyo oo lagu markaa yacni guriga lagu ama xerada wax lagu siiyo aanu isagu foofin inaanu sake lahayn ayaa mafhuum mukhaalafaa laga qaadanaya ay tahay waata kale xadiisku wuxuu ku tusinayaa inaan waxaweye si ay markaa sakadu u yaraatay iyo wax la mida inaan markaa geelii loo kala geynin oo markaa loo kala kaxaynin taana xadiis hore oo la mida ayaynu soo aragnay waxaa kale uu xadiisku sheegayaa ruuxii bixiye ajar ku doonaya ajarkiisa waa leeyahay ruuxii markaa bixin waayana yacni in markaa khasab lagaga qaadayo waajibku ay tahay in laga dhufto oo laga qaado xoog lagaga qaado oo imaamka muslimiinta arrinkaa iska leh xaakimka marka ama madaxda muslimiinta ayaa arrinka noocaasa iska leh arrin afraadda iyo markaa dadka markaa midhmidhkooda wax u yaalla ma aha marka waxa weeye ciddii bixin weydaa waa ka qaadaynaa buu markaa nebigu sala allahu alayhi wasalam uhi wa shatra maali wa shatra maali haddaba markaa tawjiiha macna-aan looga jeedo ayaa xoogaa markaa aan caddayn culammada qaarkood waxay yidhaahdeen wa shutira maaluhu baa loo dabdinayaa bay yidhaahdeen wa shutira maaluhu xoolihiisaa la kala badhayaa xoolihiisa marka la kala badhoo laba qaybood laga dhigo qaybta wanaagsan baa sekada laga qaadaya qaybta wanaagsan baa sekadii yacni ku waajibtay laga markaa saaraya oo laga bixinaya qaar saasay markaa yidhaahdeen wa shatra maalihi culammada kale waxay yidhaahdeen wa shatra maalihi waxaa looga jeedaa bacdi un xoolihiisa ka mida weliba takhsiir baa looga qaadaya bacdi ama qayb xoolihiisa ka midana marka sekadii laga qaado weliba taasna markaa takhsiir baa looga qaadaya ama tacsiir baa looga qaadaya yacni markaa sidaas taasna waa la yidhi waxaa marka sidaa la yidhaahdana xadiiska laga deliishaday cuquuba maaliya wax la yidhaahda in la samayn karo xaakimku waxyaalaha uu samayn karae tacsiiraadka inay ka mid tahay ciqaab yacni uu xagga xoolaha markaa kaga keeno oo inuu xoolo khasiro ta noocaasoo kale markaa inay suurtoobi karto ayaa xadiiska laga deliishaday wejiga kale marka loo dabdiyo wa shuutira maaluhu la yidhaahdo xoolihiisa waa la kala badhayaa oo barhka fiican baa sakada laga qaadayaa markaa qudheeda culammada qaarkood waxay yidhaahdeen in waxa weeye ay tahay cuquuba maaliya xadiisku markaa inuu faa'iidaynayo daliiluu yahay ma nafinayo sababta aanu u nafinayni waxay tahay sakada in lagu qaado nooca dhexdhexaadkaan xoolaha ugu wanaagsanayn uguna liidan ayuu ahaa waajibku nooca wasadka ee dhexdhexaadka ah haddii la yidhi xoolihiisa inta la kala badhaa barhka fiican ee wanaagga badan ayaa sakadii laga qaadayaa haddii la yidhi markaa lafteeda waxa weeye karaa'imul amwaalkii baa laga qaado taa qudheedu waa nooc takhsiira weeye taa lafteedu nooc takhsiira ku jirto in xoolo lagu ciqaabi karay ku tusinaysa marka waxa weeye taasna sidaas yadaa baa looga deliishaday culammada qaarkood waxay markaa yidhaahdeen yacni xadiisku waa mansuukhoo qadarka tilmaamaya in xoolo la khasirayo oo laga qaadayaa qadarkaa waa la nasakhay bay yidhaahdeen culammada qaarkood baa sidaas yadaa ku tagay waana sida bayhaqi iyo culamo badani ay markaa sheegeen weeye sidaas aawadeed a'immada badankoodu xadiiskan ma qaadanin oo markaa kumay camal falin yacni qaybta sheegaysa waman manacaha fa inna aakhiduuha wacaadi intaasi wa shatra maalihi xoolaha takhsiirtaa markaa qadarka sheegaya culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa mansuukh bay yidhaahdeen laakiin warka odhanaya taasi waa mansuukhna culammada qaarkood waa ka hadleen oo nawowi oo kale wuxuu odhanayaa yacni waa radinaya wuxuu odhanayaa wax nasakhaada oo xadiiska inay nasakheen ay ka caddahay ma jirto ayuu odhanaya wakadalika waxa markaa macnaha xadiisku sheegaya ah markaa takhsiirta ama tacsiir maaliya yacni markaa xagga xoolaha in la khasiri karo ee waxa markaa aada ugu nusreeyo u gargaaray yacni ibnu ibnulqayim iyo ibnu taymiya ayaa labaduba markaa ku nuxnuxsadeen oo aad iyo aad mas'alada noocaasa ugu gargaareen waxaanay tilmaameen xukumkaa inaan la nasakhin ee xukumkaasi weli uu baaqi yahay ayay markaa tilmaameen waxay kaloo weliba tilmaameen amsile iyo tusaalayaal badan inuu ku leeyahay markaa xagga sharcigana markaa inuu ku leeyahay ayay markaa tilmaameen tusaalayaal fara badan inuu xagga markaa sharciga ku leeyahay oo axaadiis badan oo ku soo aroortay u muuro yacni markaa takhsiir sheegaya inay markaa jiraan ayay markaa tilmaameen marka calaa kulli xaal mansuukh ma aha ee waxa weeye xadiisku waa muxkam waxaana markaysaga yacni camalfalkeedu u yaallaa yacni markaa xaakimka calaa xasabi almaslaxa inuu wakhtiyada qaarkood yacni tacsiir maaliya ku samayn karo tacsiirta maaliya laakiin uu ku samaynaya ma aha wuxuu xaakimku jeebka iskaga shubanayo o iska qaadanayo ee maslaxada muslimiinta caamkaa waa in lagu bixiya maslaxada muslimiinta ee caamkaa in lagu bixiyaa weeye laakiin inuu isagu yidhaahdo waan khasirayaayoo anaa iska qaadanaya tan noocaasi markaysaga waxba iyadu sax ma aha oo wax daliila mas'alada noocaasi ma laha laa yaxillu liaali muxammadi minha shay-un yacni aalu muxamed waxba markaa ugama xalaal aha wuxuu uga jeedaa zakada oo waxa zakada ku saabsan qaraabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa reer bani haashim iyo reer bani mutalibe yacni markaa labadaa raas weeyaane yacni uma xalaal aha inay markaa qaataan wax zakada ka mida waxaanu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inay tahay dadka wasakdoodii ay dembiyadooda iskaga maydheen maadaama dadkii waxay dembiga iskaga soo maydheen zakadu ay tahay yacni muxamedna markaa mid uu yacni u habboon ma aha yacni qaraabada nebi maxamedna mid u habboon dadku waxay dembiga iskaga soo maydheen yacni ma aha ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa uu tilmaamay halkeedayna inoogu iman doontaa mas'aladaasi way inoo soo socotaa cazmatun min cazamaati rabbina ama cazmatan min cazamaati rabbina waxaa looga jeedaa zakadu waa shay waajiba oo la adkeeyey oo waajibaadka ilaahay ka mida yacni waa shay waajiba oo la adkeeyey oo waajibaadka ilaahay ka mida ayaa markaa looga jeeda xadiidka lix boqol iyo lix wa can caliyin radia allaahu canhu cali waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay waxa uu yidhi idaa kaanat laka mi'ataa dirhamin hadday kuu sugnaato laba boqoloo dirham haddaad haysato waxaala calayha alxawlu sanadkuna uu ku soo wareego fa fiiha khamsatu daraahima waxaa ku sugan oo ka waajibay markaa shan dirham walaysa calayka shayun korkaaga waxba ma saara xataa yakuuna laka cishruuna diinaaran ilaa labaatan diinaar aad hesho wax markaa yacni zako oo markaa lacagta kaaga waajibayaa ma jiro oo lacagta wixii labaatan diinaar ka yar zaka kaaga waajibi mayso xataa yakuuna laka cishruuna diinaaran ilama ayaa ay ku sugnaato labaatan diinaar ilaad hesho wax zakii kugu waajibi mayso waxaala uuna soo wareego calayhaa korkeeda labaatankaa diinaar alxawlu sanadkuna uu soo wareego wakhtiga wakhtigiisa ay gaadho fa fiiha nisfu diinaarin markaa waxaa ku sugan diinaar barhkii ayaa ku sugan famaa zaada wixii kordhaa fa bixisaabi daalika taa xisaabteeda ayay markaa ahaatay oo wixii kordhana waa la xisaabinayaayoo markaa waa la qadarayaa walaysa fii maalin zakaatun yacnii xoolo wax zakii ma saara xataa yaxuula calayhi alxawlu ilaa sanadku ku soo wareegayo rawaahu abu daawuudaa soo wariyey wa huwa xasanun waa xadiis waa xasana weeye waqad ikhtulifa waa la ysku khilaafay fii rafcihi xadiiska marfuucnimadiisa ayaa la ysku khilaafay daara qudni xadiisku wuxuu yidhi sida sawaabkii waa inuu xadiisku mawquuf cali ku yahay abuu ciise tirmidi waxa uu yidhi xadiiskan waxaa soo wariyey acmash iyo abu cawaana iyo kayrkoodba abi isxaaq bay ka soo wariyey abi isxaaq asabiici waxa uu ka warinayaa isaguna caasim ibnu damra can caliyin bay ka soo warinayaa sanad kalena waa lagu soo wariyey oo abi isxaaq yacni inuu xaaris markaa xaaris alacwar inuu ka warinayo xaarisna markaa cali ka warinayo sidaasna waxa weeye sufyaan athawri iyo sufyaan ibnu cuyeyna iyo in badan oo kale asaa ku soo wariyey waxaan weydiiyey buuhi xadiiska bukhaari baan weydiiyey waxaan idhi bal xadiiskan iga warran dabeedna wuxuu ihi labada dariiq labaduba waa agtayda saxiix bay ka yihiin dariiqa xaaris iyo dariiqa caasim ibnu damra labada dariiq labaduba agtayda saxiix bay ka yihiin sidaas iyada abuu tirmidi ka soo naqliyo sunankiisa ku soo naqliya maxamed ibnu ismaaciil albukhaari ka soo raray nawowi xadiiska waxa uu yidhi waa saxiix ama waa xasan sidan uu markaa nasburaayahaba kaga soo rarayo yacni waxa weeye markaa zaylaci kaga soo rarayo cabdulxaq alishbiili axkaamu suqraa isaguna xadiiska waa ku saxiixiyey ibnu qataan xadiiska caasim buu isagu markaa saxiixiyey oo waxa markaa uu yidhi isnaadkiisu waa saxiix raggiisuna dhammaan waa wada siqaad waxaan u jeedaa markaan sidaa leeyahay xadiiska caasim ibnu damra ee kaxaaris uma jeeda ayuu markaa uu yidhi zaylaci xadiiska waxa uu yidhi fala xadiisu xasanun buu yidhi xaafid ibnu xajar baa isaguna buluuqa iyo fatxulbaariga ayuu labadaba ku taxsiiniyey talkhiiskana hadal taxsiin la micnaa buu yidhi oo xadiisu caliyin laa ba'sa biisnaadihi buu yidhi xadiiska cali wax dhibi kuma sugna sanadkiisa sidaas yadaa buu yidhi aasaar kalena waa xoojinaysaa sidaas aawoodee xuju u suubamaa buu yidhi axmed maxamed shaakir isaguna waxa yidhi isnaadkiisu waa saxiix albani isaguna waxa weeye yacni sunanada sixaaxooda ayuu isaguna xadiiska ku saxiixiyey oo uu yidhi xadiisku waa saxiix ayuu yidhi oo waxa markaa uu saxiixinayaa dariiqa markaa caasim ibnu damra iyo markaa waxa weeye markaa waxyaalaha kale uu shawaahid uga dhigayo marka xadiiskani calaa kulli xaal waa qawi macnaha uu xadiisku sheegaya haddaynu u soo noqonno waxa uu tilmaamayaa laba boqol oo dirham lacagtii gaadha in waxa weeye zaka ay ka waajibto waa innagii soo sheegnay dirhamka axaadiistu sheegaysaa dirhamada hadda la isticmaalo inaanu ahayn ee dirham macdan ka samaysan oo laga sameeyey fiddo ama maaddada silfarka la yidhaahdo laga sameeyey inuu noocaas ahaa waa innagii sheegnay maadaama sidaas yadaa ay tahay lacagtu waxay ku saka goynayso laba mid bay markaa yacni ay ku saka goynaysaa waa midee waxay ku saka goynaysaa in la yidhaahdo labadii dirham ee waagaa jiray wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam qadarkoodii oo fiddo ah wixii gooyaa intii marka ay fiddo ku jirtay ee macdantaa kaga jirtay wax alla wixii jaraa waa sekagoys in la yidhahdo kaasi waa weji wejiga labaad waa in la yidhaahdo waxaa loo celinayaa xagga dahabka ayaa loo celinayaa labaatankii misqaal ee markaa waxa weeye markaa dahabka ahaa ee waxa weeye dahabka uu ku sako goynayey intaas markaa wixii markaa gooyaana waxay noqonayaan iyaguna markaa seka goys bay noqonayaan horaynu u soo yaro tilmaannay oo waxa weeye markaa dahabku waxa uu ku seko goynayaa labaatanka misqaal qadarkoodu waxay noqonayaan shan iyo siddeetan garaam bay noqonayaan shan iyo siddeetan garaam oo dahabi waa markaa yacni dahab seka goysa weeyaan waxa lo wixii markaa shan iyo siddeetan garaam yacni wixii gaadhoo dahabi waa seka goys weeyi markaa lacagta goynaysa shan iyo siddeetan garaam waa saka goysa waa in sakada laga bixiya xagga markaa haddii laga eego fidada fidada lafteeda culammadu waa qadareen oo taa lafteeda waa qiyaaseen waxaanay markaa tilmaameen shan boqol iyo shan iyo sagaashan markaa yacni garaam oo fido ah wixii gooyaa laftoodu waa saka goys ayay markaa yidhaahdeen lacaga marka waxa weeye labadii boqol ee dirham qiyaastii waxay noqonayaan marka la miisaamo yacni shan boqol iyo shan iyo sagaashan markaa garaam ayay noqonayaan oo fida a bay noqonayaan wixii intaa ka yari markaa inaynay sakagoys ahayn baynu tilmaannay waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa waxa laga bixinayaa inay tahay markaa lacagta rubuculcushri in laga bixinayo rubuculcushri in laga bixinayo oo hal tobnaad afar meelood weliba loo sii qaybiyey weeyaan waxa laga bixinayaa taasi waxay noqonaysaa lacagtaad haysata hadday sakagoys tahay afartanunbaad u qaybinaysaa oo maadaama lagugu yidhi toban u qaybi oo hal tobnaadka soo baxa yacni afar u sii qaybi oo dabaed meel bixi ila labada mid walba xoolahaad u qaybinaysaa ee afar iyo tobanka isku dhufo afar markaad toban ku dhufato afartan bay noqon afartanka hal mar u wada qaybi intaad marba iinu qaybin lahayd hal mar u wada qaybi lacagtaad haysato markaad afartan u qaybiso waxa soo baxaa waxay noqonayaan waxa weeye qadarkii la bixinayay bay noqonayaan sidaas yada ah weeyaan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa shardiga la yidhaahdo shardulxawl oo in markaa sakada loo shardiyo yacni waa waxyaalaha ku saabsan markaa maashiyada iyo markaa waxa weeye markaa yacni waxyaalaha nool iyo waxyaalaha naqdaynka ku saabsan weeyaane iyo waxyaalaha yacni naqdaynka ku saabsan yacni curudu tijaaruna naqdaynkay taabicu yihiine ashyaadaasi markaa in xawl loo shardiyaa laga qaadanaya laakiin zaraca wax xawla looma shardiyo ee waa goortuu go'o weeye sida inoo iman doontaba insha allahu tacaala waxaa kaloo uu xadiisku markaa ku tusinayaa oo laga qaadanayaa in waxa weeye wax awqaas la yidhaahdo inaanu lahayn yacni markaa markaa lacagtu wax waqas la yidhaahdo ma laha waqaskuna wuxuu yahay yacni xagga markaa maashiyada ama duunyada ayaynu ku soo aragnay xoolaha nool eh yacni waxa weeye markaa qadarkii wax laga waajibiyey ilaa qadarka kale ee markaa waxa weeye muqdur kale laga waajibiye laga gaadhaayo labadaa qadar intii u dhaxaysa waxay ahayd midaan markaa qofka waxba laga saarin oo geelii waxa layihi shan halaad markuu gaadho markaa neef ka bixi ilaa sagaalka wax kalaa neef ka ahayni kaama saara marka afartaa kale waa lagu cafiyey marka waqasku kaa weeye waa maa bayna alfariidatayn labada marka waxa weeye markaa qadaree wax laga waajibiyey inta u dhaxaysaa waqas la yidhaahdaa marka waxa weeye waxa awqaas la yidhaahdaa inaynay gelaynin oo yacni markaa xagga yacni naqdaynka ayaa laga qaadanaya ay ku tusinaysaa maadaama la yidhi waxa weeye wixii markaa ka kordhaa waa la xisaabinayaayo shilin walba wixii qabta ayaad iska bixinaysa xadiidka lix boqol iyo toddoba weli tirmidiyi tirmidi waxa u sugnaado can ibni cumara ibnu cumar uu ka warinayaa man istafaada kii markaa kororsada oo ibnu cumarna nebiga ka soo warinaya man istafaada kii kororsada maalan markaa xoola kororsadaoo macaasha falaa zakaata calayhi wax zakiyi korkiisa ma saara xataa yaxuula alxawlu ilaa sanadku soo wareego wakhtiga wakhtigiisa ilaa ay gaadho xadiisku marfuuc iyo mawquuf ayaa labadaba lagu soo wariyey waraajixu sida markaa miisaanka badani waqfuhu waa inuu ku taagan yahay xadiisku ibnu cumar ku taagan yahay weeye inuu ibnu cumar mawquuf ku yahay oo uu ku taagan yahay weeyaan labadabana waa u soo wariyey tirmidi oo isagoo xadiisku mawquufa iyo isagoo marfuuca labadaba waa u soo wariyey dabadeedna waxa uu yidhi xadiidka markaa marfuuca ah sanadkiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam ayaa ku jira markaasuu yidhi cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslamna waa daciifun fi lxadiisi xadiiska waa lagu daciifiyaa xadiidka waa lagu daciifiyaayoo imaam axmed iyo cali ibnu madiini iyo markaa a'imo kale oo culammada xadiiska ka midiba waa daciifiyeen khaladkiisuna waa fara badan yahay markaa kaas ee xadiidka mawquufkaa buu sheegayaa baa ka sixo badan xadiidka cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam uu soo wariyey waxaana u soo wariyey markaa isagoo mawquuf ku ah ayuub iyo cubaydullah iyo markaa in fara badan oo markaa yacni siqaadda ka mida ayaa waxay ka soo wariyeen can naaficin can ibni cumara mawquufa yacni iyagoo naafic ka warinaya naaficna ibnu cumar ka warinaya oo markaa ibnu cumar xadiiska uu ku joogo mawquuf uu ku yahay hadalka hadal shabaha oo ku yaro dhowo ayuu markaa tilmaamay baqawi cibaaro kooban ku ishaaray oo waxau yidhi naafic baa ibnu cumar isagoo mawquufa ka soo wariyey waana sida sixada badan buu sharxu sunnaha ku yidhi sidaas si leeg ayaa xaafid ibnu xajar waxau yidhi bayhaqi iyo ibnu jawzi iyo markaa culamo kaleoo muxadisiiniba iyaguna sidaas si leeg bay tilmaameen mawquufku inuu sixo badan yahay ayay markaa sheegeen ibnu kasiir baa isaguna waxau yidhi sanadka tirmidi yacni waxau yahay waa daciif sida saxiixina xadiisku waa inuu mawquuf yahay weeyaan buu ibnu kasiirna odhanaya ibnu mulaqin isaguna waxau odhanayaa xadiiska waxaa laga soo wariyey yacni riwaayada anas iyo caaisha iyo ibnu cumar intaba asaaniid daciifa ayaa lagu soo wariyey buu markaa odhanayaa ibnu mulaqin khulaasatu lbadri lmuniirka munaawi baa isaguna faydulqadiirka ku daciifiyey yacni mubaarak fuuri ayaa wuxuu odhanayaa isagoo hadalka tirmidi fasiraya yacni wuxuu u jeedaa tirmidi mawquufka ayaa saxiixa xadiidka marfuucina markaa saxiix maaha sidaas yadaa buu u jeedaa waxaa kaloo uu mubaarak fuur yidhi shaki waxaan lahayn xadiidka baabkee marfuuca ahi inuu daciif yahay ayaan markaa shaki lahayn raajixuna uu yahay inuu mawquuf yahay sidaas yadii raajixii inay tahay sidaasaan shaki lahayn laakiin mawquufkaa laftiisa xukmi marfuuc leh xukmi marfuuc ayay leedahay oo wax ijtihaad la yidhaahdo yacni bos ugama bannaana mar hadday caynkaa iyadaa tahay waxay ka dhigan tahay oo la xukumtahay wuxuu markaa la yidhaahdo nebigaa yidhi sala allahu calayh wasalam sida loo xujaysanayo ayaa isagana loo xujaysanaya hadalkaa markaa yacni hadal la mida ayuu hore u yidhi markaa sancaaniyo waxa uu yidhi waxa uu leeyahay xadiisku xukmu rafci buu leeyahay waayo markaa dariiq ijtihaad markaa kama fura yacni waddo ijtihaad kama fura oo inaan xoolaha markaa waxa weeye yacni markaa wax sakaa'i aynay ka waajibayn in ilaa xawlku ku soo wareego dee waxa marka ay tahay waa mid waxweyn u baahan yacni in daliil loo hayo markaa mid u baahan wey weliba aasaar kale oo saxiixa khulafaadul arbaca laga soo warinayaana way ayidaysaa buu subul salaamka ku yidhi xaafid ibnu xajar baa isaguna diraayada waxa uu ku yidhi cabdurazaaq iyo ibnu abi shayba labaduba waxay xadiiska u soo wariyeen isagoo mawquufa yacni sanad saxiixa ayay ku soo wariyeen buu markaa odhanaya sanad saxiixa ayay ku soo wariyeen ayuu markaa odhanaya marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni xadiidkan yacni sidaasaa culammada badankoodu markaysaga markaa ay u daciifiyeen yacni isagoo marfuuca oo yidhahdeen markaa ma ansixin ha yeeshee marka waxa weeye culammada qaarkooda quweeyaa jira yacni isagoo markaa xadiisku marfuucana markaa quweeyey waxaa ka mid a markaa albani oo irwaa'ul khaliilka waxa markaa yacni xadiiska waa quweeyey oo shawaahiddiisa markaysaga markaa ayuu xadiiska ku quweeyey xadiiska ibnu cumar waa quweeyo shawaahiddiisa ayuu ku quweeyo shawaahidda ay ka mid tahay xadiiska caliye aynu soo marray waayo waxaa ku sugan walaysa fii maalin zakaatun xataa yaxuula calayhi alxawlu waana isla macnaha xadiidkan macnaha xadiidka haddaynu usoo noqonno waxa uu tilmaamayaa qofkii markaa xoola kororsadaa inuu xoolaha markaa inuu zakada ka bixiyo inay tahay xoola hadduu macaasho xoolaha inuu markaa zakada ka bixinayo hadduu markaa sanadku soo wareegu ka bixinaya istifaadaduna waxay noqon kartaa in waxa weeye xooluhu macaash ay yihiin in xoolihii marka ay u tarmeen oo xoolo kale ay u dhaleen yacni markaa labada mid walba waa noqon karaan dariiq kale inay wax ka soo galeenna waa noqon karaan masalada markaa tafsiil baa ku sugan tafsiilka ku sugani waxay tahay xoolaha markaa waxa weeye asalkoodu hadduu markaa yahay sekagoys asalka xooluhu hadduu markaa yahay sekagoys hadduu yahay wixii faraca ee xoolaha ka dhasha ama ha ku yimaadaan markaa tijaaro oo markaa xoolihii markaa in lagu laga macaasho ha noqday ama ha noqdeen marka xoolihii inay isdhalaan oo tarmaan ha noqdaane yacni waxa weeye waa lagu xisaabinayaa ayaanta markaa sanadku dhammaystirmo loomana eegayo waxa ku soo kordha xoolaha yacni looma eegayo markaa iyaga xawl gaara loo eegi maayo ee waxa weeye hadday markaa yacni farac yihiin asalkay ka soo jeedaan yacni markaa xawlkay markaa iyagu qaateen bay tabac ugu yihiin tabac ayay markaa ugu yihiin masalada noocaasa ayay jamaahiirta culammadu markaa ku tagtay oo markaysaga yacni ay u badan tahay yacni jamaahiirta culammadu salafan wa khalafan sidaas yada ah ayay markaa ku tageen waxaanay tilmaameen inuu waxa weeye markaa iyagu tawaabicay u yihiin yacni markaa asalkooda inay taabicu yihiin oo asalkooda ay raacayaan oo hadduu markaa adhi sekagoysa haystay oo adhigii sekagoyska ahaa yacni markaa intaan sanadkii dhammaystirmin oo ay wakhti yari ka hadhsan yahay ayuu tarmay oo markaa isdhalay ee markuu isdhalay ayaanta sanadkii uu dhammaystirmo xoolihii markaa yacni markaa adhigii waa wada tirinaya maqashiina waa ku tirinaya mar haddii asalku markaa sekagoys ahaa haddii markaa asalku sekagoys ahay oo xawlkoodu iyaga dhan yahay waxa uu noqonayaa oo maal sekagoysa sanad mar hadduu hayay waxa uu noqonayaa marka waxa weeye inuu wixii farac ahaa ee ka dhashayna inuu ku tiriyo oo markuu wada tiriyo dabeedna markaysaa markaa uu ka bixiyo sekadii marka waxay noqon kartaa xoolihii marka waxa weeye iyagoo markaa sekagoys ahaa oo uu haystay markaa yacni boqol iyo toban neef buu haystay markaa ilaa sanadka sanadkiisii dabeedna markaysaa markaa waxa weeye markay bili ka harsanayd ama ayaamo yari ka harsanayd sanadkii waktiguu buuxsamayey ayaa markaysaga xoogaa maqali ku dhalatay xoogaa maqali ayaa ku dhashay dabeedna boqol iyo koob iyo labaatan buu gaadhay adhigii wuxuu noqonayaa marka boqol iyo koob iyo labaatanka yacni marka uu gaadhay dee laba neef buu ka bixinaya ma odhanayo marka waxa weeye maqashan iyadu markaa ma gaadhin sannade waxaan hayeyba waa bil ama waa labaatan maalmood ma odhanayo ee waxa weeye markaa tabac waxay u yihiinoo markaa iyagu ay dabagelayaan hooyadood bay markaa dabagelayaan oo ay tabacu yihiin taasi waa ta ta kale marka waxa weeye yacni xagga markaa tijaarada haddii laga eego wuxuu haystay markaa lacag uu ku tijaaraysanayo oo markaa sekagoysa ayuu haystay dabeedna marka waxaweye lacagtii siduu u hayay ayaa markaa yacni wakhtiga dhexdiisii intii markaa yacni xawl sanadka markaa dhexdiisii ayaa uu lacagtii ka macaashay oo markaa macaash weyn buu kaga dhuftay lacagtaa maa uu ka macaashay ee uu ka markaa yacni macaashka weyn uu kaga dhuftay macaashkii iyo lacagtii labadaba waa wada tirinayaa labadaba yacni markaa waa markaa yacni xisaabinayaa waxay noqoto ayuu ka wada bixinayaa markaa sekadii oo ma odhanayo intan macaashka ahi iyadu markaa waxa weeye sanad maan haynin intaan sanadka hayay uun baan markaa ka bixinayaa yacni markaa sekadeedii intan kale aan hadda ka macaashayna sanad markaa intuu dhammaystirmayaan sugayaa sidaas yadaa odhan maayo sidaas yadaa bay jamaahiirta culammadu ay qabaan madaahibta afartiina markaa ay ka mid yihiin laakiin haddii asalka xoolaha aynay ka soo jeedin oo jiho kale wuxuu ka soo galeen jiho kale ayaa wuxuu ka soo galeen dahab iyo fidana ma aha waxay markaa noqonaysaa markaa inuu xawl markaa cusub inuu u tiriyo ayay markaa noqonaysaa yacni markaa yacni xawl cusub inuu u tiriyo ayay markaa noqonaysaa masaladaa hore ee jamaahiirtu ku tagtay waxaa ku jirta daa'ifo ama koox culammada ka mid oo khilaafsan waxaana ka mida markaa ibnu xasmi baa ka mida waxaa ka mida sheikhul albaani laftiisaa ka mida xadiiskan baan u deliishadaa oo man istafaada maalan falaa zakaata calayhi xataa yaxuula alxawlu yacni markaa taasuu deliishadaa waxaanu markaa yidhaahdaa walow markaa culammada jamaahiirtu sida kale ha ku tageena xadiidkani markaa waa khilaafsan yahay oo xadiidkani waxa uu sariix ku yahay oo xadiidka cali kaga sii duwan yahay ziyaadaa la socota siyaadada la socotaa waxay tahay man istafaada maalan xadiidka hore cali iska caan buu ahaa walaysa fii maalin maalintaasi waxay ahayd nakiro oo markaa siyaaqo nafyi taalla maalkii mustafaadka iyo maalkii kale labadu waa soo gudagalayaan wejigii shaahidka ugu noqdayna waa taas oo cumuumkaa inuu maalkii mustafaadkaha ku jiro wejigaas ayuu shaahid ugu noqonayaa xadiidka ibnu cumar marka waxa uu tilmaamayaa xadiidku kii maal kororsada ama macaasha yacni in waxa weeye zaka aanu maalkaasi lahayn khusuuskiisu ilaah xawlku markaa soo wareego marka waxa weeye maalkii markaa xataa ribxiga ahaa ama maalkii faraca ahaa in xawl loo eegaayo ayuu xadiisku daahir ku yahay buu markaa leeyahay sidaas aawadeed sheekhu lalbani iyo ibnu xasmi iyo markaa iyagu waxay leeyihiin ilaaba ilaa ilaa xawlku dhammaystirmo yacni markaa midnaba yacni markaa waxa weeye zaka kama waajibayso sidaas iyadaa ayuu markaa leeyahay xadiidka lix boqol iyo sideed wa can caliyin radia allaahu canhu cali waxaa laga soo wariyay ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu idhi laysa fi lbaqari alcawaamili sadaqatun layse may ahaanin fi lbaqari alcawaamili looda markaa waxa weeye markaa shaqaynayse bimacnaa beerta lagu falo yacni kuma sugna sadaqatun wax zaki'i kuma sugna rawaahu abuu daawuud ayaa xadiidka soo wariyey abuu daawuud ayaa xadiidka soo wariyey wadaara qudniyu daara qudni baa xadiidka soo wariyey daara qudni ayaa isaguna xadiidka markaa soo wariyey waraajixu waqfuhu aydan sida markaa raajixee miisaanka badani waa inuu xadiidku mawquuf yahay weeye saasaa ibnu xajar uu yidhi xadiidka culammada qaarkood waa saxiixiyeen oo waxaa ka mida culammada markaa saxiixisay markaa ibnulqataan sida tuxfada markaa tuxfatulmuxtaajka ibnu mulaqin sida ku sugan iyo khulaasatulbadri muniirka labadaba siday markaa soo rarayaan wa kadalik marka waxa weeye xaafid ibnu xajar laftiisuu soo raray culamo badani si ay soo rarayaan oo ibnu xajar waxau ihi wasaxaxahu ibnulqataan calaa qaacidatihi fi tawsiiqi caasim ibni damra wa cadami altacliili bilwaqfi waalrafci waxa uu talkhiiska ku odhanayaa ibnulqataan xadiidkan waa saxiixiyey waxase uu ku saxiixiyey qaacidadii si la yaqaanay ee odhanaysay caasim ibnu damra markaysagaa inuu siqo yahay waa midda labaadee xadiidka marfuuc iyo mawquuf labadaba haddii loo soo wariyey inaynay iscillaynaynin oo waxa weeye marnaba inaan cillo laga qaadana mar walba markaysaga waxaan markaa marfuuca in la yska qaadanayo aziyaadatu min asiqati maqbuulatun qaacidadaa itlaaq ahaan uu isagu u qaatay siday fuqahadu u qaataan oo kale xadiidka waxa uu leeyahay markaa duruq kala duwan buu leeyahay oo xadiidka waxaa laga soo wariyey yacni caliy bnu abi aalib baa laga soo wariyey cabdillaahi bnu cabbaas baa laga soo wariyey cabdillaahi bnu cumar ayaa laga soo wariyey axaadiista markaa dhammaantoodba sidaa lagu soo wariyeyna markaa waa dicaaf oo sanadadeedu markaa ma xoog badna daara qudni markaa waxa uu soo wariyey dabaraanina uu ku soo wariyey min طariiqi suwar ibni muscab can lays ibni abi sulaym can mujaahid wa taawuus can ibni cabbaasin marfuuca yacni xadiidka ibnu cabbaas marfuuca laga soo warinayaa kaas weeye laakiin markaa culammadu waa cileeyeenoo haysami waxa uu ku cileeyey tadliiska markaa lays oo keliya laysna weliba waa tawsiiqiyey waxaanu ka qaafil noqday suwaar laftiisu markaa inuu yahay miduu dacfigiisu daran yahay waxaa kaloo cilleeyey yacni ibnu cadi ayaa isaguna cilleeyey oo suwaar buu isaguna markaa ku cilleeyey waxaanu ka kaafil noqday lays ibnu abi sulaym laftiisu inuu daciif yahay marka labaad inuu mudallis yahay oo uu cancaneeyey waxa daciifiyey xaafid ibnu xajar oo waxau ihi suwaar ibnu muscab baa ku jira waa matruuq lays ibnu abi sulaym buu ka warinayaa isaguna waa daciif waxa kaloo marka waxaa xadiidka yacni laga soo wariyay dariiq kaloo cabdillaahi ibnu cabbaas laga soo warinayaa jira kaana saqri ibnu xabiib nin la yidhahdaa ku jira buu xaafid ibnu xajar yidhi kaasna waa daciif waxaa kaloo xadiidka laga soo wariyey yacni markaa xadiidka jaabir yacni isagoo jaabir laga soo warinaya ayaa la soo wariyo xadiidku markaa myacni marfuuc iyo mawquuf labadaba uu yahay yacni marka ayaa la soo wariyey marka xadiidka jaabirna lafdigiisu waa uu ka yaro bedelaa laakiin la macnuu ahaayo laysa fi lmusiirati sadaqatun yacni lo'da markaa beerta markaa fasha ee beerta lagu falo yacni wax sadaqa oo zako ka waajibtaa ma jirto sanadkeedana markaysagaa waa daciifiyey bimacnaa sanadka marfuuca ah ayuu daciifiyey baa markaa loo jeedaa waxaanuu soo wariyey isagoo mawquufana waa soo wariyey halkaa waxaan baraarujinayaa xadiidka jaabir markuu saaxibu tawdiix markaa sheegayey waxa markaa uu yidhi yacni waxa uu soo wariyey bayhaqi isagoo mawquufa ayuu soo wariyey sanadkiisana waa daciifiyey sawaabkuna sidaas ma aha oo sheikhu waxaanu u fiirsanin yacni markaa sunankubraha sida marka uu ugu sheegay markaa yacni ama ugu soo wariyey aad baan ugu fiirsan baa laga yaabaa ee xadiisku mawquuf iyo marfuuc buu labadaba sunan kubraha ugu soo wariyey ka marfuuca ayuu sanadkiisa daciifiyey ee ka mawquufkaa ma daciifine bal ee waa saxiixiyey oo waxa uu yidhi sanadkiisu waa saxiix ka mawquufkaa waxa markaa uu yidhi bayhaqi sanadkiisu waa saxiix buu yidhi laakiin waxa uu daciifinayaa waa markaa sanadka marfuuca ee jaabir lagaga soo warinayo xadiiska weeye ka marfuucana maba sheegin sheikhu yaa waxa uu u qaatay inuu mawquuf keliya ku soo wariyay mawquufkiina weliba sanadkiisa uu daciifiyey saasuu u qaatay waana halad waxaa kaloo laga soo wariyey ariiqa camr bnu shucayb can abihi can jaddihi waa laga soo wariyey laakiin xaafid ibnu xajar waxa uu yihi markii halkii baqar ahayd buu ibil ku bedelo laysa fi libili lcawaamili sadaqatun geela markaysagaa shaqeeya ee waxa weeye markaa lagu markaa shaqaysto wax markaa sadaqa ama zakiye ma saara kaana sanadkiisu waa daciif intaasoo dhan ba waxa uu ku sheegay talkhiiska ayuu ku sheegay yani ibnu mulaqin baa isaguna markaa khulaasatlbedriga ayuu isaguna ku daciifiyey ibnu kasiir baa irshaadka ku daciifiyey albaani baa markaa daciifada isaguna ku daciifiyey xaafid ibnu xajar baa isaguna diraayada waxa uu ku yidhi daara qudni jaabir wuxuu ka soo wariyey isagoo marfuuca laysa fi lmusiirati sadaqatun wa isnaaduhu xasanun sanadkiisu xasan weeye ayuu markaa yidhi ariiqa marfuuca ah yacni cabdurasaaqna sanadkaa laftiisa ayuu ku soo wariyey isagoo mawquufa laakiin isagaa sixo badan diraayada ayuu xaafid ibnu xajarna sidaa ku yidhi labadiisa hadalna sheikha isma caaridayaan waayo tasxiixa hore uu tasxiixiyey waa tasxiix sanad marka dambena waxa uu tilmaamay sida kale inay sixo badan tahay oo kaanahu markaa waqfigu inuu cilaynayo rafciga caynkaas iyada abuu markaa ishaaraya oo xadiisku markaa marfuucaan oo aan u asixin sidaas iyada ah ayuu markaa sheegaya marka calaa kulli xaal mas'alada marka uu xadiidkani tilmaamaya waxa weeye looda marka waxa weeye markaa beeraha lagu fasho ama dibiyada markaa wax lagu waraabsado in markaa aan wax zakii ka waajibin sidaas yadaa buu sheegaya mana asixino markaysaga waa daciif mana asixino waa daciif waxa uu muxaqiqu baraarujinayaa uu faa'iideynayaa ibnu xibbaan iyo ibnu qataan baa markaa labaduba saxiixiyeen isagoo marfuuca wa saxaxu ibnu xibbaan wa ibnu qataan marfuucan muxaqiqa ayaa marka waxa weeye taa ibnu xibbaanna yacni markaa inugu baraarujiyey marka calaa kulli xaal yacni aasaar saxaabada laga soo warinayo oo markaa qawiyi waa jirtaa oo baabkaa ku sugan oo iyadu markaa waxa weeye saxiixa oo ibnu cumar iyo markaa jaabir iyo markaa ka sugan baa jirta waanay tilmaanayoo markaa bayhaqi inuu yidhi markaa ka jaabir yacni markaa sanadkiisu waa saxiix waynu sheegnay wa kadalik marka waxa weeye yacni xaafid ibnu xajarna laftiisu markaa inuu yacni isaguna markaa quweeyey waynu tilmaanay wakadalika caliyu bnu abi aalib axad alkhulafaa isagana marka waxa weeye inay culammada qaarkood yani markaa saxiixiyeen isagoo mawquufa yani taana waa ishaaray marka waxa weeye calaa kulli xaal aahaar saxaabada ka sugnaatay waa jirtaayoo baabka ku sugan laakiin nebiga sala allahu alayh wasalam marfuuc ahaan waxba kama sugna marfuuc ahaan waxba markaysagaa kama sugna sidaas iyadaa yani weeyaan masalada marka uu xadiisku sheegayana marka culammada yani markaa in badan oo ka mida ayaa qaatay waxaanay markaa yani isku khilaafeen cillada markaa yacni loo zake loo saari waayey waxay tahay culamada qaar waxay ka dhigan cilladu inay tahay foofitaan la'aan oo looda markaysa waxa beeraha lagu fasho ama marka waxa weeye biyaha lagu dhaansado ama foofaan yacni waa la yska haystaa yacni waa shaqeeyaan yacni caws iyo waxna waa loo dhigaa marka ma foofaan marka shardigii sawmkaa meesha ka maqan siday zakadu uga dhacday sidaa weeyaan bay culamada qaar ku tacliilinayaan kaasi waa weji weji labaad waa lagu tacliiliyey oo waxaa lagu tacliiliyey in la yidhaahdo waa xoolo markaysaga aan naami ahayn oo siyaadaynin waana xoolo markaysaga markaa khidmada iyo shaqada iyo markaysaga loogu talagalay haddii sidaa la yidhahdana waxay noqonaysaa xoolaha lagu shaqaysta ee markaa iyagu aan marka waxa weeye markaa yacni lagu adeeganayo inay iyagu markaa aynay ku jirin taasna waxay noqonaysaa wixii kale cawaamil ah ee walow marka haba foofaanay markaa in looga qiyaas qaadanayo laakiin wejiga haddii la yidhaahdo cilladu waa markaa cadamu sawm oo inaynay foofaynin yacni markaa wixii lagu markaa shaqaysanayay laakiin foofaaya iyagu la xukum noqon maayaan laakiin wejiga labaad marka lagu socdo ah markaa xoolaha yacni caamilnimada oo lama odhan markaysagaa laysa fi lbaqari markaa macluufati yacni markaa waxa weeye cilladu inaynay markaa yani in la calaf siiyo aynay foofin inaynay ahayn ayay ku tusinaysaa cilladii cawaamil baa laga dhigay caamilnimada ay caamil tahay lafteeda cillo mustaqila ah waa wasfiga xukumku markaysagaa ku xidhan yahay marka waxa weeye maadaama caynkaas iyada a tahay in shaqada lagu shaqaysanayo ay tahay baa marka waxa weeye ay ku tusinaysaa ee waxa weeye markaa yacni ceelkii biyaha lagagala soo baxayo ee beertii lagu falanayo marka calaa haada marka sidaas lagu socdana waxaa looga qiyaasanayaa in waxa weeye awrtii lagu dhaansanaynin wax saka ayna yeelanaynin oo waxa weeye maadaama ay cawaamil tahay inaynay wax saka yeelanayn qowlka noocaas ah ayaa laga tartiibin karaa ahlucilmiga qaarkoodna sidaas iyadaa ayay markaa ku tageen sidaas aawoodee cumuumaadkii markaysaga marka aahaarta saxaabada yacni markaa laga soo warinayo ayaa waxa weeye ay markaa yacni ku reebeen oo ku khasiseen yacni cumuumkii markaysaga xadiidka marfuuca ah ha yeeshee khilaaf baa ku sugan yacni markaa qowl saxaabi xadiid nebi markaysaga ma khasisi karaa mise ma khasisi karo jamaahiirtuna waxay qabaan inaanu khasisi karin yani marka ayay markaa qabaan marka calaa kulli xaal masaladaasna sidaas iyada ah weeyaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk